yexesqeel cutubka labaatan iyo toddobaad oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow haddana turos aawadid baroor kol ugu qayli oo waxaad turos ku tidhaahdaa taada badda katiinkeeda ku taal oo ah meesha ay gasiirado badan dadkoodu ka bayac mushtaranay sayidka rabbiga wuxuu leeyahay turosey waxaad is tidhi aniga waxaan leeyahay qudhax kaamil ah sahuldnimahaagu waxay ku yaallaan badda dhexdeeda oo kuwii kuu dhisayna quruxdoodii way kaamileen alwaaxda doonyahaaga oo dhan waxay ka sameeyeen dhirta beerooska ah ee sinoor oo lubnaan waxay ka soo goosteen geedo kadar ah si ay daqal kaaga dhigaan waxay sabab kaaga sameeyeen geedihii alloonka ee beshaan oo kursiyadaadina waxay ka sameeyeen alwaax gasiiradaha kitim laga keenay oo fool marooday lagu sharxay oo waxaa shiraaq ku ahaa maro wanaagsan oo daabac leh oo masar laga keenay si ay taasu calaamad kugu ahaato oo waxaa kugu dednaa buluug iyo guduud gasiiradaha elishax laga keenay turosey kuwiise ximadahaagii seebiyey waxay ahayn dadka sidoon iyo arwaad degan oo kuwii xigmadda lahaa ee ku dhex joogayna waxay ahaayeen dooni wadayaashaadii odayaashii gebaal iyo kuweedii xigmadda lahaa ee ku dhex joogay ayaa kuwa dilaacyada awda ku ahaayeen oo badda dooniyadeedii oo dhan iyo baxriyadoodii oo dhammuba way ku dhex joogeen si ay kula bayac mushtariyaan reer faris iyo reer luud oo reer fuud ayaa ciidankaagii ku jiray oo waxay ku ahaayeen dagaalyahankaagii oo dhexdaaday gaashaanka iyo koofiyadda dagaalka sureen oo waxay soo bandhigeen quruxdaadii oo derbiyadaadii kugu wareegsanaana waxaa dul joogay raggii reer carwad iyo ciidankaagii oo munaaradahaagiina waxaa ku jiray raggii reer gamaadiim iyana gaashamadooday derbiyadii kugu wareegsanaa sureen oo quruxdaadina kaamil bay kaa dhigeen tarshiish waxay ahayd tii kula beec mushtari jirtay hodantinimadaadii badnayd ee ceen kasta ahayd aawadeed oo waxay alaabtaadii kaga beec mushtari jirtay lacag iyo bir iyo qasacad iyo alxan oo reer yawaan iyo reer tubaal iyo reer mashegna way kula beec mushtari jireen oo waxay alaabtaadii kaga beec mushtari jireen dad noolnool iyo weelal naxaas ah oo kuwii reer togormaaxna waxay alaabtaadii kaga beec mushtari jireen fardo iyo fardo la fuulo iyo baqlo dadkii reer dedanaa way kula beec mushtari jireen oo gasiirado badan ayaa ku ahaan jiray meelahaad ku beec mushtartid oo waxay ku keeni jireen bool maroodi iyo qori xaab niim ah suuriyana way kula beec mushtari jirtay maxaa yeele sanaco fara badan baad samayn jirtay oo waxay alaabtaada kaaga beec mushtari jireen dhagaxyo samaruud la yidhaahdo iyo guduud iyo daabac iyo dhar wanaagsan iyo shacab iyo dhagax cagaate la yidhaahdo dalka yahuuda iyo dalka israa'iilna way kala beec mushtari jireen oo waxay alaabtaada kaga beec mushtari jireen sarreenka minid iyo fanaag macaan iyo malab iyo saliid iyo beeyo dimishiikhna way kula beec mushtari jirtay sanacadaadii faraha badnayd aawadeed iyo hodantinimadaadii badnayd ee ceen kasta ahayd oo dhan oo waxay kaa dhaafsan jirtay khamrigii xelboon iyo dhogor cad waddaan iyo yawaan waxay alaabtaada kaga beec mustareen dun oo alaabtaadana waxaa ka mid ahaa bir dhalaalaysa iyo kaasiyo iyo kalaamuus deedan waxay kaga beec mustari jirtay dharka qaaliga ah ee fardaha lagu saldhayso carabiya iyo amiiradii reer qadar oo dhammu waxay ku soo iibgaysan jireen barar iyo wanan iyo orgi oo waxaas ay kaaga beecmustari jireen oo reer sheba iyo reer racmaahna waxay kula beecmustari jireen oo waxay alaabtaadii kaaga beecmustari jireen xawaashka ugu fiican iyo dhagxaan kasta oo qaali ah iyo dahab oo waxaa kaloo kula beecmustari jiray xaraan iyo kaneeh iyo ceden iyo beecmustarayaashii sheba iyo cashuur iyo kilmaad oo dhan kuwaasu waxay ahaan jireen beecmustarayaasha kaa iibin jiray alaabta duur ah oo ceen kasta ah oo ah dhar buluug ah iyo daabac iyo sanaaduuq uu dhar qaali ah ka buuxo oo ay xarko ku xirxiran yihiin oo alwaax kadar ah laga sameeyey dooniyaha tarshiish ayaa shixnadaada qaadi jiray oo adigu waad buuxsantay oo badda dhexdeeda aad aad ugu sharaf badnayd kuwii sebaab kugu kaxaynayay waxay ku geeyeen meel biyo badan oo dabayshii bari ayaa badda dhexdeeda kugu jebisay maalkaaga iyo alaabtaada iyo beecmishtarkaaga iyo baxriyadaada iyo doonyawadayaashaada iyo kuwa dilaacyada awda iyo kuwa beecmishtarkaaga ka shaqaysto iyo raggaaga dagaalyahanka ah oo ku dhex jooga oo dhan iyo guutada ku dhex joogta oo dhammuba waxay maalinta baaba'iddaada ku wada daadan doonaan badaha dhexdooda kuwa agagaarkaaga jooga oo dhammu waxay la wada geriri doonaan qaylida dhawaaqa dooniyawadayaashaada oo kuwa sabaabka ku shaqeeya oo dhan iyo baxriyada iyo dooniyawadayaashaada badda oo dhammuba dooniyahooda way ka soo degi doonaan oo barrigay soo istaagi doonaan oo waxaa la maqli doonaa iyagoo ku barooranaya oo si qaraar ayay u ooyi doonaan oo madaxooday boor ku dul shubi doonaan oo dambaskay ku galgalan doonaan oo adiga daraadda ayay isu xidri doonaan oo joonyada bay guntan doonaan oo waxay kugu ooyi doonaan qalbi murugsan iyo baroor qaraar oo intay ooyayaan ayay baroor kuu qaadi doonaan oo waxay ku barooran doonaan iyagoo leh turoosta badda dhexdeeda ku baaba'day bal magaaladee baa la mid ah markay alaabtaadii badda ka soo baxday dad fara badan baad dharjin jirtay oo boqorradii dunidana hodan baad maalkaagii badnaa iyo beecmashturkaagii kaaga dhigtay wakhtigii badaha lagugu jebiyey biyaha moolka dheer dhexdooda ayaa beecmashtarkaagii iyo guutadaadii oo dhammuba kugu wada dhex baabi'iyeen dadka gasiiradaha deggan oo dhammu way kula yaabsan yihiin oo boqorradooduna aad iyo aad bay u cabsan yihiin oo wejigooduna aad buu u argagaxsan yahay oo beecmashtaryaasha dadka ku dhex jira way kugu fooriyaan oo cabsi baad noqotay oo weligaana mar dambe ma aad jiri doontid